Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si weyn looga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya. Wafdi hordhac u ah safarka ra'iisul wasaaraha ayaa horey u gaaray magaalada waxaana ay kulamo la yeesheen maamulka Khartoum iyo odayaasha dhaqanka. Qaar ka mid ah bulshada Laascaanood oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dareenkooda iyo siday u arkaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu booqdo magaalada Laascaanood.
saad ogtiin bade waxaa socota qabanqaabadii iyo soo dhoweyntii ra'iisul wasaare xabse cabdi barre ra'iisul wasaaraha waa soo dhoweyna waana magaaladiisii waa isteedkiisii waxa weeyaan waad aragtaan laascaanood dee waa hareerahayga waad aragtaan waa bartamii suuqa waa nabadgelyo waxa weeyaan insha allah bismillahi kariim wafdi hordhaca baa noo yimid dowladd iyo shacabna waa shaqaynayna haddii alla ka dhigo soo dhoweynta ra'iisul wasaarahana heegan baa loo yahay aad iyo aad farxad weyn bay noo tahay maanta maadaama ra-isul wasaarihii Soomaaliya Laascaanood imanayo Laascaanood waa weeyaan hooyadii Soomaaliya weeye waa xuduntii Soomaaliya waa shanta reerka Soomaaliya weeye farxad bay noo tahay maadaama ra-isul wasaarihii imanayo maanta waa faraxsannahay haddaan nahay gobolka Sool waana soo dhaweynaa insha Allah bismillaah kariim waa noo farxad soo dhaweyn wanaagsan ra-isul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa waa suganaa وسلامة بشرة كنول قبل كسول بعد السلام وحنا سودة وين الرئيس الوزاري دبل دقيسي يوم حاشة جاية سودة وين تسمعنا ديارنا هاي أنا قبل قبل ديار وحنا الرئيس الوزاري سودة وين سودة وين الرئيس الوزاري حمزة عبد البر ما هو سودة وين قعمة فرن يو قلقعيل ra-iisul wasaaraha aad iyo aad baan soo dhoweynaa waa magaaladaadii waan kuu soo dhoweynaa mar kastaana haddaan dhahna dhallinyaradii jamaahiirta khaatumo sc aad iyo aad baan soo dhoweynaa ra-iisul wasaaraha magacayga maxamed shaac aadan waxaan joognaa caasimadda gobolka sool waxaan aad u soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare waxaan leenahay ku soo dhowow caasimadda maamulka sc khaatumo aad iyo aad bay maanta noogu ahayd farxad weyn